أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal waa duhur axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus doornimadan kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah kataa'ib al ikhbaariye ayaa baayisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhaca deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan dhulgariir sababay khasaare kala duwan ayaa ku dhuuftay bartamaha dalka itoobiya kooxda riddada ayaa maxkamad ugu yartay hanti dhowraha guud xilli uu siro badan ka faafiyey kooxda riddada soomaaliya faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaa ka qayb gashay munaasabad gebagaba uu ahayd dufcadii labaad dowro loo qabtay wulaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka digay in cuduro ka dilaacay gobollada laga soo saaro maandooriyaha qaadkii kenya uu si fudud ku soo gaaro dalka soomaaliya haweenka ku dhaqan degmada buulafullaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi ardayda macadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee geedo ayaa ka faa'iidaystay multaqa ballaaran oo lagu qabtay degmadaasi
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalus kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataa'ib al ikhbaariye ayaa baayisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan warbixinta warkan waxaa inuu eegayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
kataa'ib al ikhbaariya ayaa mar kale baahisay filim kooban oo lagu soo bandhigay jabka maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisiin maleeshiyaadka riddadu ay kaga sugnaayeen duleedka deegaanka aboorey ee wilaayada islaamiga hiiraan
لكم أن تخوضوا بكاء الولاوي لنا أن يخوض أجر النوافذ
filimkan oo kooban ayaa lagu soo bandhigayaa qeyb ka mida weerarkaas iyo jabka maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas qeybta hore ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa taqadumka ciidamada mujaahidiinta oo si toosa u weeraraya fariisinkii maleeshiyaadka riddada أو أكاذيب قدس وأن تفتقوا حين تأتي البواسر لكم weerarka kadibna waxaa la arkayaa meydadka maleeshiyaadka riddada oo goobta dagaalka waran نكون أسود الوغى والمعامع ندك الأعادي بعزم الجهاد ونعلي اللواء ونودي المقام
kataa'ib al ikhbaariya ayaa maalmihii ugu dambeeyey baahinaysay aflaam kooban oo lagu soo bandhigayay jabka maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray weerarada ciidamada mujaahidiintu ay ku ekeenayaan fariisimaha qaar ka mida wilaayaadka ay kaga sugan yihiin maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya arrintan waxay caddeynaysaa in murtadiinta ay ku jabeen duulaankii shareeca la dirirka ahaa ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga taabadalkeedana ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada habeen duulka iyo maalin socodka ee ay ku qaadayaan fariisimaha murtadiinta ay ku leeyihiin qaar ka mida wilaayaadka dalka abwaan soomaaliyeed ayaa horay u yidhi jeeroo bamkaa rido ilaa baarma laga yaaco jeeroo yuhuud uu ka baxo beedkii nebigeenna allahuma salli calaa muxamed jeeroo bangigii washington biil la dhigan waayo baarliin ilaa lagu dhex dilo boqol kun oo kaafir baariis ilaa bakhtigu laamiyada buuxsho basanbaas ka reer yurub ilaa beri la faalleeyo nimankii baahanaan jiray ilaa baalka laga qooyo na badbaadiyaay jeer mar qura la isla wada buuqo oo jisyadu soo baxshaan nabaddu waa beene ballankeennu waa meel ninkii baqaya yeelkii mahadsanid abuuxasaan dhulgariir sababay khasaare kala duwan ayaa ku dhuftay bartamaha dalka etoobiya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay lix dhibi ebir ayaa ruuxay dalka itoobiya sida ay sheegeen hay-adaha la socda dhulgariirada iyadoo dhulgariirkani si gaara u saameeyey gobolka oromiya oo ah kan ugu weyn uguna dadka badan itoobiya sida ay sheegtay xarunta la socodka dhulgariirada ee yurub ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano e m s c dhulgariirkan wuxuu ahaa mid meel hoose ka dhacay qotodheer ahaana gaaraya ilaa toban kilomitir dad badan oo u dhashay qowmiyadaha ku nool dalka itoobiya ayaa la arkayay iyagoo baraha bulshada gaar ahaan barta ekis ee horey loo oran jiray twitter ku muujiyey dareenkooda iyo walaac ay ka qabaan in ehelkooda ay ka mid yihiin dadka ay saameysay masiibadan ilaa haddana lama soo sheegin waxyeelo ba-an ama khasaare nafeed oo dhulgariirkaasi sababay gobolada oromiya iyo anfarta ayaa muddooyinkii u dambeeyey la tacaalayay dhaqdhaqaaqyo la xiriira foolkaanooyin kuwaas oo la sheegay in ay ahaayeen kuwo daran taas oo keentay in kumanaan qof ay ka qaxaan guryahooda islamarkaana ay burburaan wadooyin iyo dhismayaal muhiim ah dhaqdhaqaaqyadani waxa ay sii xoogaysteen tan iyo bishii disembar taas oo walaac xoogan ku beertay dadka deegaanka iyo khubarada la socda xaaladda dhulgariirkan ayaa yimid xilli labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay sii badanayeen dhaqdhaqaaqyada sais mega loo yaqaan ee la xiriira dhulgariirada kuwaas oo saameeyey gobolada anfarta amxaarada iyo oromiya ee dalka itoobiya mahadsanid cali kooxda hurdada ayaa maxkamad ugu yeertay hanti dhowraha guud xilli uu siro badan ka faafiyey kooxda hurdada soomaaliya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya qoraal rasmi ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka soo baxay maxkamadda ridada ee gobolka banaadir ayaa ah hanti dhowraha guud ee ridada murtad axmed ciise guutaale lagu amray in uu hortago maxkamadda maanta saacaddu markay tahay tobanka barqanimo sida qoraalka ku xusan axmed ciise guutaale ayaa lagu soo eedeeyey arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ku-xadgudubka waxaa loogu yeero waaxda garsoorka iyo is-hor istaag amaro maxkamadeed ee ridada gobolka banaadir wixii ka dambeeyey warkaasi ka soo baxay maxkamadda ridada gobolka banaadir waxaa baraha kala duwan ee internetka qabsaday doodo la xiriira arrinkan iyadoona ay soo baxeen xogo sheegaya in ninkan uu daaha ka soo rogi doono siro badan oo khuseeya xafiisyada ugu muhiimsan ee murtadiinta saacada kama soo wareegan markii axmed ciise guutaale uu warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in musuq maasuq iyo laaluush xarka goostay uu ka jiro gudaha maxkamadaha banaadir isagoo hadlayay murtadkan ayuu caddeeyey in dhammaan maxkamadaha ridada ay diideen inay ka soo jawaabaan warqadihii baarista sanadlaha ahayd taasoo abuurtay shaki xogan
dhammaan saddexda darajo ee maxkamaduhu waxa ay ka jawaabi waayeen islamarkaana xaqiijin waayeen helidda warqadaha bilowga baarista u hoggaansanaanta sharciga sida ay uga soo jawaabeen hay-adaha kale ee dowladda oo ay ka mid yihiin labada aqal ee baarlamaanka madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha sidaas awgeed si xafiisku u xaqiijiyo in warqaduhu gaareen maxkamadaha waxa uu u diray iimaylo xusuusin ah iyo xiriiro telefoonka ah intaas kadib ku-xigeenka hantidhowraha guud ee dhinaca hantidhowrista la taliyaha sare ee sharciga iyo sarkaal gaadhsiineed ayaa saddex warqad ayaa saddexda warqad ee bilowga baarista waxa ay gacanta ugu qaadeen dhammaan maxkamadaha ha yeeshee sarkaalka xusuus dhowrka maxkamadda sare waxa uu u sheegay mas-uuliyiintii ka socotay hantidhowrka inuu qabo amar uusan ku qaban karin wax ka socda xafiiska hantidhowrka guud waxa uu sidoo kale hadalkiisa sii raaciyey in mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan riddada ay isku haystaan hantidii ay boobeen tani ayaa noqonaysa fadeexo kale oo dul hoganaysa maamulka riddada ee ka dhisan muqdisho waxaana maalin walba oo la xiro mid ka mid ah mas-uuliyiinta riddada daaha laga soo rogayaa xatooyo hor leh iyo wax isdabamarin ayaa ku kacday kooxda uu hoggaanka u hayo murtad xasan sheekh maxamuud mahadsanid abuusheyba faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee shabeellada dhexe waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dagaalla culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaalkii shalay lagu dilay afar iyo toban murtad oo saddex saraakiil tahay waxaana saraakiisha dagaalkaasi lagu dilay ku jira sarkaal ka tirsanaa murtadiinta danab kaasi oo lagu magacaabi jiray sayid cali waxaa sidoo kale dagaalkaasi lagu dhaawacay sagaal murtad dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarxyaro beegsadeen laba bar kontarool oo murtadiinta nisa ay kaga sugan yihiin gudaha magaalada baydhabo waxaana jir khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qarxyadaasi sidoo kale baay waxay mujaahidiinta xalay gudaha magaalada baydhabo qarax kula beegsadeen maleeshiyaad riddada ka tirsan waxaana jir khasaare murtadiinta ka soo gaaray weeraradaasi qaraxyada mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qayb gashay munaasabad gebagebe u ahayd dufcadii labaad dowro loo qabtay wulaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah warbixinta warkan waxaa inoo diyaariyey walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari munaasabadan oo ahayd mid si aad ah loo soo abaabulay ayaa ka qabsoontay hoolka cusub ee markaska khadiija bintu khuweylid ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo culimo oo qaarkood meelo dhaadheer safarro uga soo galay si ay uga qayb galaan munaasabadan dowradan oo munaasabadeeda gabagabada loo fadhiyo ayaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaawiya ibnu abi sufyaan radiyallaahu canhu waxaana loo qabtay qaar ka mid ah wulaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah dowradan abaabulkeeda iyo hal abuurkeeda waxaa lahaa sheekh maxamed miro jaamac taqabalahullaah kaas oo goobjoog ka ahaa munaasabadii furitaankeeda ugu horrayn waxaa dowradan kelimad ka jeediyey maamulihii dowrada ahaana mid ka mid ah macallimiintii dowrada bixinayay
معهد معاوية ابن أبي سفيان هذا الجبل الأشم صحابي دليل هذا أن تعريفين وقت الآن لوهيني لباتن سنة والي لباتن سنة خليفة المسلمين أها يا ما حتى لو مقعدري وبالذات نوحكو جهني هي ولاد سيجارة هانيت هدين نقول لها التعديد إعداد يهدون نقول لها التأهيل لبضوا هدفك يولجدو سعين عينا قار كم دواتن قرن وإن ugu muhiimsan tahay in dadka muslimiinta ah weliba ragga qaadada oo wulaada ah ka shaqeeya walaayaadka mustawiyaadkooda mukhtalifka ahba in kafaa'adooda hadba meesha u joogto wixii lagu dari karo lagu daro mas-uuliyiintii munaasabadan kasoo qaybgalkeeda safarada dhaadheer u soo galay waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo isagana munaasabadda kelimadii ku habboonayd ka jeediyey jazaakumullaahu khayran waxaan leenahay si guud ahaan waxaan soo dhoweynaynaa annagoo ah wulaadda wilaayaadka islaamka koley hadda rag badanaa naga maqan laba ninaan ka joognaa sheikh aan martado u nahay sheekh aldarwiish iyo aniga ayaa hadda nasiib u yeelanay inaan imaadno walaalaha kalena annaga wakiilka ah waana maalaynaa insha allahu tacaala waxaan soo dhoweynaynaa aana bogaadinaynaa juhdiga jabbaarka ah ee walaaluhu maktaba siyaasa walwilaayaad khaasatan qolada maaragtay ta'hiilka ay u istaageen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay miisaankiin xasanaadka idinku kabo dadkii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh suldaan maxamed aale maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab anoo ka hadlaya oo ama ku hadlaya magacii xarakada guud ahaan sidaa walaaladeen u sheegeen ayay ugu xidhan tahay farxadna allah kala kulmiyo cilmi iyo camal allah kala kulmiyo shaqo horu kacda allah kala kulmiyo dunuubtoodu dhaafo allah kala kulmiyo wixii ay mataqaanaa tabayaan oo dhan oo ilaahay uu ahaysiiyo oo u hagaajiya allah kala kulmiyo nasriga islaamka allah kala kulmiyo iyo guusha islaamka kuwii horyeela allah ka dhigo mas-uuliyadda la saaray walaalada waa la cabiray oo waa maqlayseen mas-uuliyad adag weeyaan mas-uuliyaddu markay adag tahayna waxay u baahan tahay siday u adag tahay inaan u qaadano nin sidii la sheegay isagu soo soo codsaday ama doorasho ku galay shaqooyinka laynoo diray oo dhin markaa ma jiraan dowradan loo soo xiray qaar ka mid ah wulaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa noqonaysa dufcaddii labaad ee sidan oo kale dowro loogu soo xiro taas oo ka dhigan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ah uu markan diiradda saarayo tayaynta wulaadda degmooyinka kuwaas oo ah mas-uuliyiinta rasmiga ah ee u dhexeeya bulshada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsaned bukhaari dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka digay in cudurro ka dilaacay gobollada laga soo saaro maandooriyaha qaadka ee kenya uu si fudud ku soo gaaro dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen yaasir maxamed wararka ka imaanaya wadanka kenya ayaa sheegaya in cudur halis ah uu ka dilaacay gobol ka mid ah gobolada laga soo saaro maandooriyaha khaadka oo sida aadka ah loogu soo dhoofiyo dalka soomaaliya cudurkaani oo loo yaqaano kudka ayaa la sheegay in boqolaal qof uu kusoo ritay gobolka lagu magacaabo meeruu halka kumanaan neefna ay u dhinteen cudurkaani oo si xawli ah ugu dhex faafaya bulshada nasaarada kenya kudka oo dadka iyo dunyada si isku mid ah ugu dhaca ayaa la sheegay inuu saameyn xun ku reebay beeraleyda soo saara maandooriyaha halista ah ee loo yaqaano khaadka ila wareedyo ayaa sheegaya in boqolaal ka mid ah shaqaalaha iyo beeraleyda khaadka uu haleelay cudurkan kudka waxaana laga cabsi qabaa in cudurkani uu si fudud ugu soo gudbo dalka soomaaliya sababo la xiriira beeraleyda kenya ee khaadka soo daabula takhaatiir soomaali ah oo kenya ku sugan ayaa sheegay in siyaabaha uu cudurkani ku faafayo ay tahay taabashada islamarkaana uusan shaki ku jirin in kenyaanka khaadkani soo guraya ay sababi doonaan qabadsiis marka uu maandooriyuhu soo gaaro soomaaliya dee horta xanuunkan xanuun oo waxaa weeye ku dhaca xoolaha iyo iyo bini aadamka wuu ku dhacaa marka badanaa dadka ku dhacana waa dadka badanaa xoolaha dhaqa ama la jooga ama mucaamil kala leh contactiga la leh sideedana wuxuu ku dhacaa xanuunkan contact by contactiga ku imaadaa taabasho oo taabasho u badan spirirkiisu faafitaankiisu badanaa maaha wax hawada ku faafahayo sida arbon diseaska ku ah cudurada hawada ku faafa maaha sidoo kale xanuunkan waxyaabaha lagu garta waxaa ka mid ah in qofka calaamado madmadow oo nabraa ay jirka ka soo baxaan nabro nabro dhibaataysan oo dhibaato qof gaarsiin karo jirkiisa dhan ku wada fidahay bio wibabo ah waa dagaal siyaasadeed waa laisku dagaali jiray hubku ka mid ahaa gobolka miro allah horta gajaadka ay cunaan magaciisa waayo waa miro waa halka jaadka soomaalida laga keeno markaa fiirisid maadaama qofku hadduu cudurka lahaa oo dhaacaankiisa ama gacantiisa ama wixiisa soo taabto qofka cuno uu u gudbaya directory by dijection uu gudbaya afka moodka uu gudbaa uu ku dhacaya marka saameyn weyn uu ku yeelan karaa haddaan waxaa jira waxa la dunida marka la joogo c d c waxa la jira community communicable disease control waxa la dunida leeyahay cudurada faafa qaab loo controlaa jirto oo hay-ada dhanaba ka shaqeeyaba saas darteed dalkeena quality control ma laha oo public health waxaa la rabaa in marka maanta kale public health inay shaqeeyaan la rabaa oo jaadka soo degaya iyo kulliga waxaas la geliyay baan maadaama dalka xuduud oo daris daris daris aan nahay dhaqdhaqaaq badan isocodna u jiro xuduudda hadday aan lahayd iyo haddii wax isku soo dhoofinaya aan lahayd saas darteed in lagu jaangooyo safetyga dalka ama in la ilaaliyo oo loo baxnaanadiisa laga fikiro dhinaca kale dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa ku dhawaaqday in ay kordhisay qiimaha maandooriyaha ay u soo dhoofiso soomaaliya waana qorshe kale oo lagu sii baabi'inayo dhaqaalaha soomaaliya wasaaradda beeralayda iyo horumarinta xoolaha kenya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in halkii kiilogaraam oo maandooriyaha khaadka ah laga dhigay toddoba boqol ilaa iyo kun iyo saddex boqol oo ah shilinka kenya beeralayda gobolka miru ayaa tallaabadaani u arkaya mid sare loogu qaadayo dhaqaalahooda islamarkaana ay lacago malaayiin dollar ah uga helayaan dhanka soomaaliya mashruucani soo daabulidda maandooriyaha khaadka waxa uu u xihan yahay xasan gargurte iyo qoyskiisa kuwaasi oo lacago boqolaal milyan oo dollar ah ka sameeya sannad walba khaadka oo ah daroogo halis ah ayaa halakeeyey dhaqaalaha dalka iyo caafimaadka bulshada waxaana xusid mudan in tan iyo sannaddii laba kun labaatan iyo labadii markii uu xasan gargurte hoggaanka u qabtay kooxda riddada uu sare u kacay soo dhoofinta khaadka mahadsaned yaasir haweenka ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayada islaamigaha ee baay ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira farimaha hore ee wilaayadaasi mar kale waa kan walaalkeen abuxasaan munaasabad dhowaan ka dhacday degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay ayay haweenka muslimaadka ee ku nool degmada buulafulay ku dhiibeen agabyo kala duwan oo ay ugu talagaleen inay ku taageeraan jihaadka si gaar ah in la gaarsiiyo mujaahidiinta ku sugan furumaha hore ee wilaayada islaamiga ee baay ee hortaagan cadowga horarka ah ee ku soo duulay diinta dalka iyo dadka muslimiinta haweenkan waxay dhiibeen wax welibaoo awooddooda ah taasoo tilmaamaysa in haweenkan markan ay ka soo dhalaaleen doorkooda ku aadan ka qaybgalka jihaadka munaasabadii haweenkan muslimaadka ay agabyadan kala duwan ku wareejinayeen waxaa ku sugnaa culummo nuqabo iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa kelimad towciya ah munaasabadda ka jeediyey allaha xifdiyey sheekh fuwaad maxamed khalaf faqaala tacaala mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaah kuwa maalkooda jihaadka ku bixinaya tusaalahoodu waxaa weeyaan كمثل حبة حبة التمرت إلهي درتي لو بحيي alle wuxuu ku tilmaamay kamahali xabbatin anbatat sabca sanaabil xabad galleeya xabad masagaa oo dhulka la geliyey oo toddoba sabuul soo bixisay oo sabuul kastoo kaa ka mid ana uu saaran yahay boqol xabbo uu dusha ka saaran yahay fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu waasicun caliim waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga naqiib ibraahim cali nuur shaacirul islaam jazaahuna allahu khayra wa axsana allahu ilayhinna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan u weydiinaynaa gabdhaha cafiifaadka ee mu'minaadka ah ee ku dhaqan muxaafadada bulufulaay infaaqa ay soo bixiyeen oo maanta ay soo diyaariyeen oo ay ugu talagaleen fii sabiilillaahi ilaahay inuu ka abaalmariyo ahlu jinnadu waxaa lagu tilmaamay yatuufu calayhim wildaanu mukhalladuuna biakwaabin wa abaariiqa wa ka'sin min maciini qaar ka mida gabdhihii muslimaadka ahaa ee hadiyaadkan qaaliga ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay ka hadleen agabyada ay wareejiyeen iyagoo dhanka kale soo bandhigay gabayo ay kula hadlayaan murtad gurguurte looku hadalo gabdha maxaafadada fullaay mayba alaabtan wanta ku wareejiyaan kumad ah timir oo tiradii aad siyeetan kartoon caaga gashaawka boqol iyo toban iyo afar caag gocol la dabooldow dhaxaanta laku dabooldow boqol xaba tirada diiras camaamado oo boqol xaba ah ma-aawso fanaaniyaal buumiyaal iyo alaab badan ilaahay subxaana wa tacaala ajar xasanaad kusib gabdho mayba kale ka jare dirbaalo oo ah afartan iyo afar habe ah maxaafada fulla ilaahay ajar xasanaad ha kusay gabadhaclayntii gurguurtii baan hadda soo gudbinayaa garaafadii gaartay baan gaasas iyo geeshish kuutooyinkaas guluf colaadeed gabaaridan gaashaaman gorgorgaansamada gableen geesiyaal gabanayninbaa guryahooda gubay oo gobolkii shabeelle galgaduud rag baa galay mudug wuxuu gaaray asigoo wadnaha go'on gugicii coosweyne subaxii markii la galay gowdu markay yeertay gebigood markay gubteen oo goosan weer galay sidiisii markay go'een gaadiid wixii yaalay gebigiis markaan gurannay gacanta intay gaartay gowracooda markii la galay sidii rati gorof ah ilantaada gubac ma tiri sidii gabal dhacay go'aankaaga gele ma yiri oo gooshi aan gaarnay geeraar ma soo gudbiyey wabilaahi
maalmo ka hore ayay ahayd markii sidan oo kale gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan degmada boqa qable ee xarunta wilaayadaas ay hadiyaad kala duwan oo qaali ah ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee deegaanka beerayabaal oo dhowaanahan ay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ardayda macadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya العلم نعم وكل الفضل مندرج تحت لوائه يا صحي ومنبهج لا خير في الجهل إذ يشقى به ما ربيح مسار بلون بالنكارة احمدي ما شرح dhowaan ardayda macadka qurduba ayaa dhigay bandhig cilmiyeed ay ardaydu ku soo bandhigayeen wax ka mid ah mirihii cilmigaha ay ka xambaareen macadka kaas oo bixiya culuumta sharciga midda maadiga iyo barashada maamulka bandhiga oo ahaa mid ay si gaar ah u qabteen ardayda sanadkan kasii qalinjibinaya macadka ayaa ahaa mid ay si weyn usoo diyaariyeen ardayda dhanka kalena ay ku sagootinayeen masiiradii tacliineed ee muddada sannadaha ugu socotay macadka waxa ay sidoo kale ku sagootinayeen ardayda kale ee dhigata macadka maamulka iyo macalimiinta macadka bandhiga waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimmada kelimaadna ka jeediyey cilmiga sharciga dhaqankiisa ayaanala ka rabaa dardaarankeennu waa maxay waa alcilmu waalcamalu cilmi iyo camal wada jira aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb qaato ardada maalintan farxadda badan waxaan leeyahay ahlan wasahlan biladiina uxibuhum wa awaduhum fillaahi dil aalaa'i waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaya juhuddiina ilaahay inuu barakeeyo midhaha la idinka rabo in dadkii iyo dalkii iyo diintaba aad u qabataan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu gacmihiina ku xaqiijiyo oo ilaahay idinka dhigo mafaatiixa lilkhayri maqaaliqa lishari kelimaadka ardayda oo ka koobnaa wiilil iyo gabdho ayay siyaabo kala duwan uga hadleen mowduucyo kala duwan waxaase ay ka wada sinaayeen wiilasha iyo gabdhaha ka hadalka qadiyadaha muslimiinta caalamka oo ay ugu horreyso qadiyadda falastiin waxaa kaloo ka mid ahaa masiirada waxbarasho fadliga jihaadka waddada allaah iyo mowduucyo kale فيا أهل الدين ما المانع فيكم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته لا إدارة الوطن ولاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين لا يجدون حيلة إلا أن يقولوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الكثير الجور والإشراك بك فإن لجج الاعتداء على المستضعفين مسؤولية تقع على عاتقنا فالجهاد واجب على كل مسلم ومسلمة بقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عز بغزة في العدا يتفجر وبساحة الميدان أست تزأر أشفيتم والله نار وليلنا أذللتم الجيش الذي لا يقهر وعلى يديكم ذاق ما ذاق الأولى دستم رقابهم وأخرى تكسر أيها الطلاب تعلموا ما أنزل الله على رسوله من الوحي فإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينار وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراثهم تعلموا العلم فإنه رفعة في الدنيا والآخرة وأجر مستمر إلى يوم القيامة إلى إخواننا في فلسطين نفرح بنصركم بأننا كنا جسدا واحدا يا من تحملون مهنة التعليم المباركة كم أراكم تعتنون بتربية الأجيال فتبذلون القالي والنفيس بلا كلل ولا ملل فإنا نعترف لكم بحبكم لنا فتوجيهاتكم مشاعر صادقة macadka qurduba faraciisa magaalada jilib waxa uu ka mid yahay goobaha waxbarasho ee soo saara boqolaalka arday kuwaas oo marka ay soo dhammaystaan ugu sii gudba jaamacadda alqima xarunteeda magaalada jilib mahadsanid cismaan ugu dambayntiina bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamigaha ee gedo ayaa ka faa'idaystay multaqa ballaaran oo lagu qabtay degmadaasi walaalkan cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya waxay ahayd dacwad tushaaric ay kasoo qayb galeen boqolaal ka mid ah bulshada magaalada ceelcadde ee wilaayada gedo taas oo muxaadaraad kala duwan ay ka jeediyeen qaar ka mid ah culimaa udiinka gabagabadii muxaadaraadka waxaa su-aalo diini iyo maadi ahba la weydiiyey bulshadii kasoo qayb gashay oo isugu jira rag iyo dumar waxaana qofkii ka jawaaba la siinayey abaalmarino lacageed sidan ayayna u dhacayeen su-aalaha su-aasha ku xigta dhegaysta waxaa iska leh ragga su-aasha waxay tahay bilaha maalmahooda ay yihiin soddon iyo kow waa imisa bilahaas magacayga caar nuur cumar tira waa toddoba toddoba bilood baarak allah fiik walaalka su-aasha aan weydiinay oo ahayd bilaha maalmaha ama ayaamahooda ay yihiin soddon iyo kow maalmood tira ahaan waa meeqaa jawaabtuu ka bixiyey waa jawaab sax ah waa toddoba bilood wey miilaadii waxaan ka hadlayno su-aasha noogu xigta waxay tahay waa su-aal fiqiya weeye ragga ayay ku wajahan tahay bal dhegaysta dhagaha fura su-aasha waxay tahay hal yajuusu alaklu aw ashurbu fi inaa'in masnuucin min aldahabi aw alfida haddaan jilciyo ma bannaan tahay in ruuxa uu wax ku cuno ama uu ka cabo weel laga sameeyey dahab ama fido magacaygu waa macalyaasiin haddaan ka jawaab su-aashaas ma bannaano liqowli nebiy sal allahu alay wasalam laa tashrabu fi inaa'i dahab walfida jazaa allahu khayran jazaa walaalka su-aasha aan weydiinay si sax ayuu uga jawaabay abaalmarintiisana waa saddex doolar cilmigiisana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u furo su-aasha ku xigto waxay ku wajahan tahay gabdhaha dhagaha fura gabdhow su-aasha waxay tahay maacidatu lxaamili idaa maatat canha zawjuha haweenayda uurka leh haddii ninkeeda uu ka dhinto ciddada ay gelayso intay la eg tahay magacayga waa xamdi axmed uurka inay dejiso waay jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah gabadhaasi inay dhasho ayaa ciddadeedu ay ku dhammaanaysaa abaalmarinteedu gabadhaasi waa saddex doolar cilmigeedana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha badiyo su-aasha noogu xigto waxay tahay waxay ku saabsan tahay fiqhiga fiqhi way su'aal fiqhiya way su'aasha waxay tahay waxaana iska leh su'aasha gabdhaha ayaa iska leh gabdhaha ayaa iska leh dhagaha fura su'aasha waxay tahay maa xukmu man nasiya ghasla alwajhi fi alwudu macnaheedu waxa weeye muxuu yahay xukunka uu qaadanayo ruuxa ka tegay asagoo weyse qaadanaya wejiga dhaqidii ka tegay ruuxa haddii uu weyse qaadanayo oo wejigana uusan dhaqin xukunkii muxuu noqonayaa magacayga waa nasir cabdinuur jawaabta haddaa isku dayo waa inuu soo celiyo weysadii een jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah ruuxa asaga ah haddii marba uu ilaaway xubin la la rabay in la dhaqo uu ka tegay wuu soo celinayaa ee sax maahan weysadiisa jawaabta ay bixisay waa sax abaalmarinteedu waa saddex dolar cilmigeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala ha badiyo bilihii lasoo dhaafay waxaa magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ka socday multaqayaal dacwi ah iyo dacwatu shaaric ka dhacayay fagaarayaasha halka masaajidana ay ka dhacayeen muxaadaraad ay jeedinayeen culimada muslimiinta mahadsaned cabdulqani warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii duhurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu